wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ayaa maanta maamulka isbitaalka degmada kismaayo ku wareejisay gaariga gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano ambalasta taas oo loogu adeegi doono bulshada ku nool degmada kismaayo goobta lagu wareejinayay gaariga ambalaska oo ahayd gudaha wasaaradda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka caafimaadka jubbaland ku-xigeenkiisa maamulka isbitaalka degmada kismaayo iyo mas-uuliyiin kale maxamed sheekh axmed oo ka mid a mas-uuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada kismaayo ayaa u mahadceliyey wasaaradda caafimaadka isagoona sheegay in gaarigan la guddoonsiiyey ay baahi weyn u qabeen anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka kismaayo waxaan halkan kaga mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka jubbaland guud ahaan si gaar ahaan wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland injineer ismaaciil garas waxaan kaloon halkan uga mahadcelinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka doctor abshir maxamed cabdi oo maanta ay tahay taariikhdu labaatankii bishii saddexaad labada kun iyo afar iyo labaatanka nagu wareejiyeen ambalaas cusub ambalaastaasoo loogu talagalay in bulshada loogu shaqeeyo ka maamul ahaan ka isbitaal ahaan waxaan ballanqaadaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo in ambalaastan aan ugu shaqayn doonno bulshada sida ugu habboon iyada lafteedana aan ilaalin doonno agaasimaha waaxda xaaladaha deg dega ee wasaaradda caafimaadka jubbaland cabdirasaaq maxamed cabdi ayaa sheegay in wasaaraddu ay dadaal dheer u gashay sidii loo heli lahaa gaarigan
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland waxay gaarigan ambalasta ay ku wareejinaysaa isbitaalka guud degmada kismaayo gaarigan ambalaska ah oo loogu adeegi doono bulshada reer kismaayo waxaana uu maaragtay u adeegi doonaa habeen iyo maalinba uu u adeegi doonaa insha allah waxaan rajaynaynaa mas-uuliyiinta aan ku wareejinnay ee isbitaalka iyo degmadaba aan ku wareejinnay inay gaarigan si ay ka taxadari doonaan ayna ka warqabi doonaan mar walba badqabkiisa waxaan rajaynaynaa marka in bulshada loogu adeegi doono insha allahu dadaarankaasna waxaan u mahadcelinaynaa sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka oo dadaaladii sameeyey oo halkan ku keenay ambalastan sidii baahyaha lagu degmada kismaayo loogu qabto ee caafimaadka gaarigan loogu talagalay gurmadka deg dega ayaa la rajeynayaa inuu wax badan ka tari doono baahidii loo qabay gawaari ambalaas ah kaas oo la filayo in uu bulshada ha qabtiro